laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatan ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay halkanna ka soo gudbinaysa waryaheenna saynab abuukar
madaxweynaha soomaaliya ayaa ku baaqay bilowga bisha barakaysan ee ramadaan barnaamij loogu magacdaray nabad ku afur si loo xoojiyo tallaabooyinka dhanka amniga hase yeeshee taama ayan baajin xasilooni darradii ka jirtay magaalada muqdisho iyada oo al-shabaabna ay kordhisay qaraxyada dilalka qorshaysan iyo weerarada ay ka geysanayso magaalada muqdisho gaar ahaan xarumaha dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kale magacaabay wasiirka amniga qaranka xilkaas oo bannaanaa ilaa bishii mey markaas oo weerar lagu qaaday xarunta baarlamaanka soomaaliya oo fadhi lahaa uu xilkiisii ku lumiyey wasiirkii hore ee amniga qaranka iyada oo shaqadiina laga ceedhiyey taliyayaasha booliska iyo sirdoonka soomaaliya kuwo cusubna la magacaabay maalinun kadib markii weerar al-shabaab ay sheegatay oo lagu qaaday sideedda bishan xarunta madaxtooyada soomaaliya oo ay ku dhinteen afar qof kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa sheegaya in weerarkan oo ay geysteen afar qof oo uu ku jiro nin in muddaha ka shaqaynaya xafiisyada madaxtooyada midkood haddaba arrintan maxay muujinaysaa yaase mas-uul ka ah isbedelada dhacaya maxay ku soo kordhin karaan xaaladda ammaanka magaalada muqdisho sideese loo nabadeyn karaa muqdisho waa arrimaha aynu ku falanqayn doono barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ay gala qaybgalayaan afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli xildhibaan cali nuur boodaaye oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan iyo weliba xirsi yuusuf barre oo isagu ah agaasimaha dib u heshiisiinta wasaaradda cadaaladda inta aynan u gudbin doodeenna aynu wada dhagaysanno warbixin xaaladda ammaanka muqdisho uu kaga hadlayo waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh
falalka amni darre waa kuwa kusii kordhayay magaalada muqdisho tan iyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan dilal iyo weeraro ayaa dhacaya taasi oo saameyn ku yeelatay amniga magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka walwalsan amni darrada ka jirta magaalada caasimadda ee muqdisho inta badan kooxda al-shabaab ayaa marka ay howlgallo fulinayaan waxay isku soo ekeysiiyaan ciidamada dowladda waxayna qaataan dareyska ciidamada dowladda federaalka mid ka mid ah haweenka magaalada muqdisho oo sababo ammaan magaceeda u qarisay ayaa sheegtay in jahwareerka ugu weyn ee dhanka amniga dowladda ka haysta inay tahay dareyska ciidamada oo aan xakamaysnayn qof walbana uu si fudud ku heli karo
afar iyo labaatanka saac baabuura ordaa ciidana saaran ma militariya ma kuwii weerarka wadaya ma kuwii dowladda ma wasiira la ilaalinaya ma kuwii hoteelada ilaalinaya ma kuwii binishiibiyadii wax aruurinaysaa ciidanka koow waxaa dhabar jabin ku ah dareysyada horta koow nin walba booliiska dareysuu leeyahay milatariga dareysuu leeyahay nabadsugida dareysay leedahay micnaha meeshii ugu dambeysay allaasta waa madaxtooyada madaxtooyadaba haddii mar walba la galaayo oo mar labaad la galaayo oo mar saddexaad la galaayo dareysaa lagu galaa marka dareyskii ayaa qasaayo amniga waxaa qasaayo hoteeladii waaweyneed waxaa qasaayo ciidankii oo is aqooninba oo isdilaayo o isxabadaynayo madaxtooyadana way u sahlan tahay marka ciidanaa galo ciidan dharkoodii iyo baawartooda wata waa loo soo ekeysanaa waa la galaa meel walba way u fudantahay waa dareyska meel walba yaal suuqu yaala dareys la gadaayo oo miiska saaran garaado la gadaayo miis saaran waa soo qaadanaa qofkii ayaga dowladiiaba og kuna og waxna ka qabanaynin faarax maxamed cosoble faarax shoob oo ka mid ah aqoon-yahanada qurbaha ka yimid ee muqdisho ku sugan ayaa isaguna aaminsan falalka amni darro oo ugu dambeeyey kii lagu weeraray maalmo ka hor madaxtooyada uusan wax saameyn ah ku yeelan shacabka magaalada muqdisho ku nool wuxuuna ku taliyey in ciidamada dowladda ay labalaabaan baaritaanka ay samaynayaan falkii ugu dambeey madaxtooyada wuxuu ahaa fal fulaynimo ah waxaan arkay waa qof ka shaqeeyey gudaha madaxtooyada iyo aqoonta dadka soomaalida waxaan dhaqan u leenahay annaga waxa layidhaahdo ninkan waa saaxiibkay kan waa walaalkay iyo weji aqoon wax layidhahdo dadku waxay soomaalida badanaa aynan lama filaan ee waxyaabaha ugu dhacan waxaa ka mid ah ninkan anaa weji aqaano waa qofaan aqaano iska soo daaya macnaha taas ayaa waxay keentay in ayna aqoonin shaqadooda waxay tahay qofka in la baraa haddii walaalkii uu yimaado haddii qof u yaqaano u yimaado in la kontaroolo qofkan la baaro kadibna la gudbiyo meeshii uu ammaankeeda si loo sugo laakiin dadka badanaa soomaalida waxay yidhahdaan wax dhibaataa male ninkan anaagaan maalmahan maalin walba u yimaada ama waa saaxiibkay taas ayaan qabaa inay ka hoosgaraysay in dhibkii dhacay ay u sahashay dadkii dhibka geystay ama ay u fududaysay shacabka muqdisho waxay kuu sheegayaan inay gaabis tahay wada shaqaynta ciidanka iyo shacabka u dhexaysa taasi oo keeni karta bay yidhaahdeen in dowladda ay ku guuldaraysato xaqiijinta amniga
si walba haddii kalsoonidasii boqolkiiba sagaashan horta shacabku waa waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladooda iyo dalkooda inay la shaqeeyaan shacabka aaday diyaar u yihiin wayna u baahan yihiin nabadana shacabka ayaagaa jecel marka waxaawaa dowladii ayaa waxay tahay dowladda shacabka inay la shaqayso maba ku fikiraysaba waxay ku fikirsantahay inay id isdifaaci karto meel walbana iska qaban karto wixii qalaal ku imaadeen iyada u imaani karto qof walbo shacab isdhaho farmasiyoon bixi ama wax sheeg asaga ayaa lagu imaanaya hebelaas waxaa siiriyaa laleeyahay marka dhibaato ba-anaa waddankii ka jirto wax isbedel inuu soo abni xaggeeda annaga darajo kulley ka maqan laakiin xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay wada dadaallo lagu xaqiijinayo amniga waa kan wasiirka warfaafinta dowladda federaalk mustaf dhuxlow oo arintaasi ka hadlay inkastoo dadaal dheer dowladdu ay ku jirto oo runtii ciidamada ay aada u shaqaynayaan haddana mar walba waxaa dhici kara in dhibaatooyinka iska soo noqnoqdaan dowladdu waxay ballan qaadeen inay dadaal dheer samayso arrimaha ku aadan dadaalkaana waa lasii laba jibaari doonaa go-aan oo aada iyo aada muhiim oona kasoo bixi doonaan dowladda laakiin inta ka horeysa dadka soomaaliyeed waxaan rabna inaan u sheegno inay dowladda ka go-an tahay inay dadaalkeeda sii kordhiso laakiin dhibaatooyinkan waa soo laaban karaan mana ahan inaan dhehayno boqol kiiba boqol magaaladu amnigeedu waa sugan yahay wadamo fara badan oo annaga teknolojiyada iyo dhaqaalaha iyo wax walba nooga horeeya dhibaatooyinkanu ka dhacaan laakiin ummadda soomaaliyeed waa ummad dhibaatooyinku adakaysa karta waana ka bixi doonaa mustaqbalka haddii laa yihahdo waxaa la rabaa in la iskaashado sidoo kale dadkan waxay diidayiin dadka masaakiinta soomaalida in loo gargaaro bisha ramadaan waxaa la rabaa annagu inaan isu gargaarno bisha ramadaan dadkeena masaakiintan aan ka warqabno shacabkana waxaa la rabaa inay dowladda la shaqeeyaan oo informationska dhabta ay soo gudbiyaan oo nimankaa ku aadan nabadiidka habeen dhoweed xaafadaha qaar kacdan lagu sameeyey aada iyo aaday dowladda runtii uga guulaysatay obareshonii la sameeyey iyagoo gacan ku dhigdaa lasoo qabtay shacabka waxaan ku boorinayaa inaysan ka cabsan dadka nabadooda u diidan waa inay informeeshino dhabta la sheergaraan dowladda si loo soo qabto insha allahu tacaalana dowladda dhamma mardhow waxaa kasoo bixi doona go-aan aad ku farxdiin aad iyo aad mahadsan dhibaatooyinka amni darro ee ka jira magaalada muqdisho ayaa soo noqnoqonaya tan iyo marka la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo madaxweynaha dowladda federaalkan uu horey ugu dhawaaqay barnaamij uu ugu magacdaray nabad ku afura mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
marka hore aynu ku hormarno afhayeenka xukuumadda waxaa tafaasiil ka bixisaa bal weerarkii ugu dambeeyay madaxtooyada lagu qaaday
zaynab waa mahadsan tahay waxaan filayaa inay dadku aada uga dharagsan yihiin wixii dhacay iyo sida loo fashiliyey iyo dadkii ku lugta lahaa oo dabcan baaritaano xoogan ay dowladda ku wado waa uun runtii waxaan dhihi karna waa nasiib darro kale oo ay maleegayaan ama ay qorsheynayaan kooxaha nabaddiidka ama ha u geystaan shacabka soomaaliyeed ama ha u geystaan ama ha isku dayaan inay u geystaan dad mas-uuliyiin ah intaba waxaana rajaynayaa in maalinba maalinta ka dambeysa aad moodid inay ku fashilmayaan qorshayaasha noocan oo kale ah waxaad moodaa in dadka soomaaliyeed ay khatyaan ka taagan yihiin habdhaqankan waxaa kaloo moodaa runtii in ciidanka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliyeed ay horumaro xoogan ka muujinayaan arrimahan oo haddii aan tusaale hadda kugu soo qaato dhacdadii ugu dambeysay waxa fashiliyey waxay ahaayeen ciidamada amniga ee madaxtooyada oo sida sirdoonka oo kale u shaqaynaya runtii oo dhaqdhaqaaqyada la soconayay halkaas ay doonayeen inay ka fuliyaan kooxdan isbedelada ka dambeeya ee dhacayna waa la socotaa oo hadda dabcan waa arrin adiguba aad ka warhayso waxaan rajaynaynana waxaay tahay in horumaradaas iyo tallaabooyinkaas iyo isbedeladaas ay noqdaan kuwo xaqiiq ah oo bulshada soomaaliyeedna kalsoonideeda kor u qaada wadashaqaynta hay-adaha amniga iyo ka hortaga falalka argagixisada ahna runtii waxweyn ka tara
bismillahi raxmaan raxiim walaal seynab oo aan kaaga mahad celinaya fursadan qaaliga ah waxaan wax badan la qabaa afhayeenka ah in dhacdadii ka dhacday ama falkii argixisada ahaa ee lala beegsaday madaxtooyada ay ahayd arin runtii murugo leh in laga feejignaada ahayd balse waxaan anigii afhayeenku ku kala leexanaynaa meesha ah afhayeenka sida ay dowladdu qabto marar badan waxaa ay dowladdu ku halqabsataa kelmadda ah fashil taas waxba lama fashilin falkii waa ay guteen waa ay sameeyeen inkastoo ay runtii ku guuldaraysteen laakiin haddana waa ay ku guulaysteen inay la soo gaaraan weerarkoodaas madaxtooyada gudaheeda taas marku waxawaay dabacsanaan xoogle waxay muujinaysaa hay-adaha amniga dhinacooda
bismillahi walxamdulilah horta marka hore waxaan salaami lahaa qolada bahda v o eda iyo dhammaan ummadda soomaalidna ilaahay waxaan uga rajaynayaa inay ka baxaan isqabqabsigaan macnadarada oo waqti ay ku dhameeyey intaa markaan ka baxo barnaamijka horta ummadda soomaalida dhan uga tacsiinanaa ciddii wax ku gaaratay intii ku dhimatana allah u naxariisto barnaamij xun buu ahaa dowladduna intii tabarteeda way dadaalaysaa dhaliilana way jiraan oo lama dhihi karo dowladdu sidii ay ahayd imkaaniyaadka yar oo ay haysato ciidanka tababarkeer leh iyo aan dhaqaalaha loo haynin waan aaminsanahay intaa in ka badan in lagu qaban kari lahaa anugu waxaan leeyahay sida inta la haysto sidii ugu fiicneed loogama wada faadaysan waan qabaa
weeraradan way soo noqnoqdeen oo maaha markii ugu horeysa oo weerar madaxtooyada ka dhaco waa markii labaad si lamid ah baarlamaanka laba maraa la weeraray garsoorkaa ka horeeyey marka soo lama oran karo laamihii ammaanka dowladda ayaa laciif ah ama gaabis ku yimid ridwan
shaki kuma jiro in lagu dhaliili karo waxyaha amniga in hawshii loogu talagalay aanay qaban duruufahana runtii waa ay badnaan karaan waxaad la socotaa in soomaaliya ay doonayso inay dib u habayso ama ay dib u dhisto ciidankeeda qaybihiisa kala duwan waxaa la socotaa inay ku howlan tahay sidii loogu heli lahaa qalab iyo aaliyaad ay ku shaqeeyaan oo u sahla hawsha ay doonayaan inay gutaan waxaad la socotaa in laga shaqaynayo sidii loo tayayn lahaa xataa ciidanka aqoon ahaan ama khibrad ahaan ama fahamka maamulka dowladnimo waxyaabahaasoo dhan waa wax runtii ay dowladdu ku mashquulsan tahay laakiin runta marka la eego waxa ay tahay qaabka iyo shaqada ay maanta hayaan waxyaha amniga soomaaliya runtii waa wax aad iyo aad loo ammaani karo waxaana aan aad iyo aad markasta aan u jecelahay inaan tusaale usoo qaadano sida ay uga hortagaan weerarada ama kooxahan waxyaabaha ay maleegayaan waa wax runtii aad iyo aad loogu ammaani karo tusaale ahaan arinta baarlamaanka oo kale markii ay galeen muddo kooban ayaa lagu soo afjaray ma difaacayo in markii hore ay ahayd in laga hortago inay goobta galaan laakiin markii dhacdooyinka ay dhacaan waxaad moodaa in si dhaqso ah oo degdeg ah ay markasta uga hortagaan weerarkii ugu dambeeyey runtii marka la fiiriyo inkastoo sida loo buunbuuniyey ay runtii aad iyo aad u weyn tahay haddana waxaad moodaa in sidii wax u jiray aysan ahayn oo laba qof ama saddex qof oo runtii rabay inay wax fuliyaan ay isku dayeen lagana hortegay oo khasaaraha ay doonayeen inay geystaan ama dhibka ay rabeen inay geystaan aanay marna xataa u dhowaan waxaa kaloo aad la socotaa
sidamadaxtooyada gudahoodii halbowlihii ah inuu weerar ka dhaco oo misena lagu tuhmo qof ka shaqaynaya mid kamid xafiisyadii madaxtooyada inuu fududeeyo gudbiyo maxay micno samaynaysaa ama ifinaysaa horta qofka dabcan aniga saan ka warhayo qof madaxtooyada shaqaalaheeda ka tirsan ma ahayn laakiin arrimo shaqo waa uu imaan jiray meesha oo dabcan waxyaaba shaqooyina oo u qaban jiraa suuragala inay jiraan oo bannaanka uu uga iman jiray oo mararka qaarkood aan ahayn inuu shaqaalo yahay dabcan madaxtooyada ama dowladda dowladduna dadka ayay u shaqaysaa laakiin waa khalad dhacay waana arrin baaritaankeeda uu socdo oo aan filayno inaanay mar kale soo noqon oo weliba fursad u siin doonta hay-adaha amnigu inay dabagal xoogan ku sameeyaan cid kasta oo laga shakiyo iyo in si dhaban loo ogaado qofkaasi waxa ka iman kara iyo waxa uu maleegi kara iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah laakiin haddii aan soo duubo ama aan soo koobo arinta muhiimka waxay tahay ee dadka la raba inay fahmaan soomaaliya waxa ay la dagaalamayso waa cadow gudaheeda ku dhex jira waxaa cadowgaas uu ka iman karaa caruurtii waxa uu ka iman karaa dad aadan filayn mararka qaarkood inay falalka noocan oo kalea geysan karaan wuxuu u baahan yahay khibrad dheer wuxuu u baahan yahay waxyaabo fara badan oo maaragtay tashiilaad ah waxyaabahaasoo dhanna waa ay socdaan in lasii xoojiyo in la xoojiyo wixii sahli lahaa in mararka qaarkood waxyaabahan looga hortago ridwaan dib aan kugu soo laaban doonaa xilmacali nuur aan siiyo maxay kula tahay dabacsanaanta ama daldaloolaha horseeda in la weerar halbowlihii xaruntii madaxtooyada
walaal saynab dhacdadan ka dhacday laba maalin ama saddex maalin ka hor madaxtooyada gudaheeda ma aha tii ugu horreysay madaxtooyada isla madaxtooyada gudaheeda ka dhacda maaha xukuumaddan mar walba falkaasoo dha waxay sheegaan waxay yidhaahdaan waxaan fashilinay fal argagixiso ah oo gudahedamadaxtooyada gudaheeda laga rabay in laga fuliyo kelmadda fashil macno kale leedahay kelmadda soomaaliga ee fashil macno dheeray leedahay mana lagu ablaay garayn kara ama looma isticmaali kara tanoo kale waxaa falalkaas argixisada ah ku dhintay siyaasiyiin muhiim ah oo madaxdii ka tirsanaa xafiiska brime minister ka tirsana ayaa ku dhintay iyo madax kaloo runtii muhiima ku dhimatay weeraradii hore kan hadda dhacayna inay mar kale ku guulaystaan inay qolada nabadiidka ay sidaanoo kale yeelaan ma aha runtii horta wax xataa in laga hadlo inay dabacsanaan jirto inay dood gasho xataa maaha dabacsanaan inay jirto waa wax cad waa tan marka waxaan ooga dhiganayaa sal ooga dhigaya weerarkii maxkamaddae dhacay waxaa weeraray qolada nabadiidka oo isu soo ekeysiyey ciidanka saas lamida kii hore madaxtooyada saasuu ahaa kuwii baarlamaanka ka dhacay sidaasoo kale ahay mar walbo ciidanka dad isu soo ekeysiyaa dhacay halkaas marka waxaa kaaga muuqato in hogaanka ciidanka wadanka ama ha ahaado kan militariga ama ha ahaado qolooyinka amniga qosee booliiska iyo nabad sugidda inayan u tira koobneen ama aysan la soconin dhaqdhaqaaqa ciidankooda dabacsanaanta ugu weyn meesha ka jirta marar horena waa ka sheegay idaacadda waa iri in la kontaroolo dhaqdhaqaaqa ciidanka waxay yihiin markay gaaraan meesha ay falka ka fulin lahaayeen kadib in la yidhaha waa fashilanay taas laftigeeda waa fashil ah marka ma aha haba yaraatee dulqaad male arrintaas mana ugu dulqaadanayno waxaanu u sheegaynaa xukuumadda inay dabacsanaantaa jirto ay aada u adkeeyaan waa dareemi karaa inay jirto ay marmarsiye ah tasiilaad la-aan baana haysa iyo awood badanoo ku xijina male laakiin taas keliya sabab ma ah in qof muwaadin soomaaliyeed uu ku dhinto fal argagixiso ah oo ka timid dabacsanaanta xagga xukuumadda ah cidna ma ugu dulqaadaynn xukuumaddu waa inay adkaysaa taas xirsi yuusuf barre maxaa ku birin lahay
horta labada waa run in dabacsanaan jirto ciidamaduna way dadaalayaan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa waxaa laysku eedayaa way ka weyn tahay dowladda waxqaladay iyo taliyaha la bedelay iyo arrintan waxaan qabaa fashil guud baan dhex taagannahay shacabkii baan asaguna shaqaynayn meesha horta waxa ka dhacay sorry marka hore waxa way waa intelligence failure way in xog la helabay balagu guuldaraystay ciidamadii booliska iyo nabadsugudaa shaqadaan lahaa xoogta inaysa xoogta lama ay shaqaynayo shacabku ciidamada lama shaqaynayo sida ii muuqataa dadka looga baahanyana waa labada hay-adooda ugu muhiimsana intelligenciga laga raba waa booliska iyo iyo nabadsugidda wey maalin walba marka in qarka loo soo istaagayo waa intelligence failure baa dhacay meesha way muuqataa waa shacabkii iyo waxaan wada shaqaynayn wey iyo ciidankii isku nidaam isku mida oo qabyaalad iyo hantida dowladda oo la dhunsado iyo eec iyo haddaanu kusoo celcelino shacabku way sii fagaanayaanoo dowladnimadii somaliya o dhan baa laga niyad jababa ridwaan wadashaqayn la-aanta shacabka idinka haysato ma is leedahay inay waxyaabahan horseed u yihiin maxaase diidan in shacabkaad iskaashi la samaysaan
horta waxaan rabaa inaan hal arrin ku noqdo oo ah mararka qaarkood dhaliisha iyo eedda aan saarayno ciidanka soomaaliyeed inay tahay mid runtii laftirkeeda su-aal u baahan oo waxaa habeen iyo maalin wadooyinka magaalada muqdisho ama meel kasta ilaalada uga jira ee baaritaanka ku jira ee ka hortegaya falalkan waxaay yihiin waa ciidan soomaaliyeed waxaa baarlamaanka soomaaliya khasaarihii lala damacsanaa weli waxaan ku adkaysanayaa fashiliyey wuxuu ahaa ciidan soomaaliyeed oo isku dhigay gaarigii qarxay baarlamaankaan ka hadlaynaa waxaa kaloo runtii ah arintan xataa madaxtooyada waxaad moodaa inay ciidanku ka hortageen marka ciidanka dhiirigelin iyo waxqabad waa ay wadaan runtii dadka soomaaliyeed ay ku diirsan karaan laakiin in horey looga sii wado meesha ay hadda jiraan wey waxa qorshaha uu yahay waxa isbedeladu ay u dhacayaanna waa arintaas waxaa xukuumadda soomaaliya ay doonaysaa inay xoojiso habka shaqo ee waaxyaha amniga haddii ay tahay dabagal iyo haddii ay tahay operation intaba waxaa kaloo ay aad iyo aad ugu howlan tahay muddana ay ka shaqaynaysay wada shaqaynta xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed oo aan rajeynaya in baarlamaanka laftirkooda ay guuxaas ka qaybgeli karaan oo loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed haddii ay rabaan inay dowladda wax ku dhaliilaan in marka hore ayagana mas-uuliyaadka saaran ay kasoo baxaan oo ay qayb ka qaataan amniga oo waxyaabaha lasoo abaabulaya marar fara badan waxaa suuragala inay ka warheli karaan haddii ay mas-uuliyadaasi saaraan inay iyadana qayb weyn ay tari karto marka waxaa kaloo iyadana ahmiyad leh in runtii dadka soomaaliyeed ay u arkaan kooxahan al-shabaab inay yihiin cadow jilicsan cadow xoogan ma ahan waa cadow inay waxqarxiyaan iyo inay qof miino ugu xiraan iyo inay ilmo yar soo marin habaabiyaan oo keliya ku mashquulsan doodda waan ku soo noqon doonaa haatanna aan wada dhagaysanno fikirka qaar ka mid ah dadka muqdisho ay ka bixiyeen xaaladda amni darrada muqdisho aniga magacayga waxaa leedaha abokaato daahir xasan cabdi waxay ila tahay ammaandarrida waxaa u sababa marka ugu horrayso dadka howsha loo dhiibay oo aan howshooda sidii loogu talagala aan u gudanin kow sharcigoo siduu yahaa loo raacin iyo shicibkii oo sidii la raba aan uga qayb qaadanin intaasay ila tahay ammaandarrida wax kaloo hadda jira ma laha waxaan ognahay inaysan xoog badan lahayn cadowga laakiinay u fududaatay shicibkii aanan la shaqaynaynin ammaanka wuxuu ku soo noqon karaa shicibka oo kalsooni hela shicibka oo kalsoonidooda ay ku soo noqoto biliiska iyo ciidamada nabad sugidda oo mishaarkoodiina la saxo shaqadoodina ay soo noqoto aqoontoodana la kordhiyo magacaygu waa malyoon sheekh xaydar ammaandarrada soo noqnoqotay ee magaalada muqdisho waa arin muddooyinkan dambeba sii kordhaysay caqabadaha jirana waxay yihiin laamaha ammaanka guud oon wada shaqayn lahayn iyo saraakiisha amniga oo exbertiga ku ahayd oo aan lagala tashanin iyo ciidamada oo aan haysan wax tasiilaad ah taasi waa ciidamada hadday haystaan wax tasiilaad ah wax badan ayay qaban karaan maanta waxaa arkaysaa ciidankii oo qorigii jidka la taagan qoraxdii ku dhacaysa oo qabowgii ku dhacaya ee maanta oo dhan baahina ay u weheliso oo laleeyahay amnigaaga sog taas waa caqabadaha jira oo ammaan darada kusoo celcelisay mana haystaan wax tasiilaad ah askarta iyo dhammaan ciidamada marka xalka wuxuu noqon karaa isleeyahay aniga marka cabir aragtideyda koow inay horta wada shaqayn helaan laamaha amniga qaybahooda guud labo in saraakiisha amniga ee exbertiga ah ama dadka hore ah ee amniga wax ka yaqaan in lagala tashto saddex in ciidamada ay helaan mushaar ku filan afar in kalsoonida shacabka la helo magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi ku magac dheer korneel suudaani waxaan ka mid ahay saraakiishii dowladda federaalka ammaandarada muqdisho waxaa keenaya waxaa ka mid ah askartoon nadaamsanayn saraakiishii iyo askartii aan isku xirnayn bulshadii iyo dowladdii aan isku xirnayn waxyaabahaasaa keenaya iyo nadaamxadoo askarta hataa xilligan dadka xilka hayo ama hoosha loo dhiibay niman u qalma ama hayn kara ma aha taas maadaama saas ay noqotay ayaa waxaa ku yimi muqdisho amni maanta maanta ugu dambaysaba inay sii darnaato masiibaoo dhibka sii dhaco waxaana taasna keenay saraakiishii oo aqoon aan u lahayn oo xilkii loo dhiibay askartii aan nadaamsanayn magaaladii dadkii wada jooga aan naftigooda kala shakiisan amni lama soogi kara hadda waxyaaba amni lagu soo xamar muqdisho waxay kama tahay habeenkii inta casarka ciidamada meel laiskugu geeyo caaw lix sa ayaa waxaa la fuulayaa lix beeba ama sooma marka nin gaari saaran magaalada muqdisho dhex wareegay ninkaa ma laga yanayo amni sugo ma sugi karo amniga waxyaabaan lagu sugi karana kama tahay taasay nafteeda kama tahay ayaba naftoo halis ahoo markay saan u soconaya baasuuko lagu rido ama dhib gaaro ama masiibo ku dhacda laga yaababa waxaa lagu heli karaa amniga markii la helo saraakiil aqoon iyo cilmi iyo xifrad u leh amniga magacaygu waa maxamuud nuur cali barre soo noqnoqodka ammaandarrada magaalada muqdisho waxaa keenay maamul xumo iyo isku xirnaan ka jirta xukuumadda intaasaa keentay baan leeyahay ammaandarradu waxay ka socotaa ciidamadu ma wada shaqeeyaan anugu dadka xogogaalka u ahan ka mid ahay oo shaqadu ka wada dhexayso marka ciidamadu ma wada shaqeeyaan iyagaaba isleynahaya maxay amniga ka wada shaqeeyaan xabadii qabta maalinta isku hayo sidii maaragtay oraba qolo isbaara u dhiganaysa xalku wuxuu ku igaan karaa kooxaha ka soo horjeeda ama in dowladda xoog ay ku muquunisa la timaado ama heshiis la gato anoo magacayga la yidhaaha cabdiqaadir xayse sheekdoon ammaandarrada in shacabku wax ku leeyahay aysan dowladdu iyo isku xiraanshaha dowladdu la'aantooda aysan sabab ahayn shacabkuna sabab nus u leeyahay sabab ugu yaraan sababtoo ah waxa weeye haddaan shacabku la shaqayn dowladda iyo laamaha amniga iyo isku xiraanshaha shacabka iyo la waayo waxa weye ninkan wax dilaya wuxuu kusoo toosaya gurigoodii kan wax qarribaya wuxuu kusoo toosaya gurigoodii wuu ku noqonayaa hubkiibaa u yaalla wuu ka soo qaadanaya lama odhan karo dowladda keligeeda amnidarrada iskuxiraanshaana dowladeed yaa samaynaya ma odhan karna anugu kolley sabab ma markaan sababeeyo sababta arrintaasaa sabab ah waxa nabadda lagu soo celin karaa waa shacab oo laga helo kalsooni inay ku qabaan dowladdooda iyo ciidankooda iyo ciidankoo wada shaqeeya oo u wada shaqeeya isku xiraansho is-aamin ayagaa wan is-aaminsanayn xataa waxa la odhan karaa isma aaminsana magacaygu waa daahir maxamed irshe ammaandarrada soo noqnoqonaysa waxaa sabab u ah inaysan dowladda iyo shacabka wax iskaashiya iyo wax xiriira toona lahayn ayadoo ay dowladda ku guuldarraysatay marnaba inay shacabka ay isdhexgal iyo baraarujin midna ay u samayso aanba soo dhoweyn dowladduba waxaad moodaa inaysan shacabkaba dowladdiisi ahayn shacabkeeda ay ka cararayso shacabkuna aysan dowladdii ku kalsoonayn oo aysan wax kalsooniy u haynin dhacdada u dambayso madaxtooyada madaxtooyada dhexdeeda laga hogaaminahay haddii ay jiri lahayd marka sirdoon dhaba dad soomaaliyahoo wadaniyeynaho daacada ma dhacdeen in madaxtooyada qaranka ay saddex wiil intaasoo saacadood xabad ay ka ridaan oo ay mid ayagii ka mida uu soo geliyo ma dhacdeen waxaan leenahay dowladdu sidaa ha isku dhaanto ha ka xishooto ilaahay ha ku xirnaato dadkeeda ha ku kalsoonaato dadkeeda dadka soomaaliyeedna si wanaagsan hawla dhaqanto hana soo dhoweyso dadka colaad iyo balaayo iyo cunfi iyo gelin midnimada soomaaliyana waa muqadas inta soomaaliya xaafad xaafad loo kala goynaya wax la gaaraya ma jiraan waxaan ku baqayaa dowladdu inay midnimada ilaaliso anigoo aamino maxamed cabdi waxaan u arkaa inay tahay maamahdii soomaaliyeedu ahayd hal booliyo nirig xalaala ma dhasho oo wax walba qabiil lagu doortay oo aan lagu dooranin nin shaqayn kara sidaa darteed ay yihiin dad aan isla shaqaynaynin oo aan ammaan boliiskeenna uusan toos isula shaqaynayn milatageenna toos isula shaqaynayn oo aan amisom la wada shaqaynayno annaguna aan jalaafooyin badan isu dhigayno isxulufaysi badan waxyaalo badanoo hagar ahoo muuqato dadweynuhu ay caadi u arkayaan saasaan u malaynaya aniga inay dhibka keenayso waxaana looga bixi karaa daacadnimo iyo soomaalinimo iyo annagoo xooggeenna iyo aqoonteenna iyo cilmigeenna iyo dhulkeenna aamina markaas kabacdiyaa laga bixi karaa haddii ciidamadeenna ama boliis ha ahaadaan ama militari ha ahaadaan ama nabad sugid ha ahaadaan la dhiso oo annagu aan waxaanu isku tashanno u malayn maa aniga amisom lacagta ku baxaysa inayna siinayaan laakiin aan inta ka kaaftoonno qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed oo isagoo wax inta iska jaro dowladduna ay daacad noqoto oo dad daacad ah oo waddanka u daacada loo dhiibo oo ciidamadeenna la maalgeliyo oo mooralkooda la dhiso waxaan aaminsanahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay ciidamadeennuna nagu fulan yihiin dadkeennuna dad la xukumi karo oo ammaankood jecel ay yihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka muqdisho oo fikirkooda ku cabirayay xaaladda amni darrada ee ka jirta magaalada muqdisho lana hadlayay v o a iminkana aan dib ugu soo laabana doodeenna marka iyadoo aada leedahay dowladda dadaalay ku jirtaa marka maxaa hortaagan in dowladdii ammaanka hanato iyadoo la ogyahay ciidamada kumanaan gaarayo amisom ka tirsan inay dowladda caawinayaan ammaanka horta ammaan la-aan inay jirto ma ahan waxa dadku ay leeyihiin aniga waxaan aaminsanahay amni waa uu jiraa laakiin sidii loogu talagalay amnigaas uma jiro waxaa kaloo iyadana meesha ku jirtaa in haddii meelo mucayana la weeraro inaanay micnaheedu ahayn in ammaankii faraha uu ka baxay marka amni darro ma dhihi karna laakiin in amnigii wax laga qabto oo lasii xoojiyo oo isbedello ay dhacaan oo kalsoonidii lasoo celiyo shacabka wey waxaa annagaan ku mashquulsannaxildhibaan cali nuur ma qabtaa in amni darro aanay jirin iyadoo aad ogtahay magaaladii daliil inay jiraan xildhibaano baarlamaanka ka tirsan askartii dowladda shaqaale u shaqeynaya dowladda xubno hore baarlamaanka ka tirsanaa magaalada walaal seynab horta ma u malaynayo inaan aan dood ka gelin karno inay amni darro jirto bas waxaan rabaa inaan dib yar ugu noqdo su-aashaadii hore ahayd maxaa shacabka dowladda ula shaqayn laayahay kalsooni darrada shacabka haysato ee dowladda ula shacabku waa rabaan nabadgelyo waa rabaan dowlad waa rabaan mataqaanaa amni iyo kala dambeyn waa rabaan shacab aan rabin ma jiro dad u dhashay inay waali ku dhex noolaadaan ma jiro kooxdan yar ee shabaabka ah ee mataqaanaa aaminsan falsafad khaldan oo dadka ku xasuuqaya waxay shacabku kalsoonida ay dowladda u siin waayeen waxay tahay baqdin ay ka qabaan shabaabka sababtana waxay tahay haddii ay falalkaas kahortagooda ay ka qayb qaataan ma ka helayaan ama ma hubaan inay dowladdu ka heli karaan protection ama difaac ma ka heli karaan marka hooyada maskiinta ama aabbaha oo caruur dhalay oo isagaba xaaladdu ku noolyahay ilaahay ogtahay in haddii uu u riboor gareeyo dowladda inuu jiro qolo shabaabo ama darisla ama ku nool wuu ogyahay inaan laga difaacaynin mar damaanadaasna uusan haysanin maba dhici karta inuu dowladda la shaqeeyo kalsooni darrada shacabka horta waxay ka timid dabacsanaan xagga dowladda oo aan shacabkeeda kalsoonidaas ka koow tan labaad falkan hadda argagixisada u dambeeyey waa meydkee u dambeeyey kan u dambeeya lasii wadaa falka hadda ka dhacay madaxtooyada waxaa hogaaminayay nin shaqaale u ah hay-adaha la shaqeeya dowladda ee lagu aaminay inuu madaxtooyada soo geli karo mar walba si xor u soo geli karo bal u fiirso aabbihiis asaga dhalay odaygii dhalay wiilkaas wuxuu ka yahay waa imaamka masaajidka waana la yaqaana hay-adaha amnigu hadday sheegayaan in walaalihiis iyo mataqaanaa seediyaashiisa xididkiisa ay shabaab madaxdooda ka tirsan yihiin asagana waa uu qirtay hadda sidoo ay ka sheegtay idaacadda haddii marka la og yahay in qofka noocaasa uu xiriir la leeyahay ama qoyskiisa ama qaraabadiisa hoose ay shabaab xiriir la leeyihiin la ogyahay inuu kasoo agtooso sidee loogu aaminay ama loo siiye clearance intaas leeg inuu madaxtooyada gudaheeda galo intaan xirsi u gudbin ridwaan aan siiyo maxaa kaga jawaabi
horta arrintan waa arrin oo weli baaritaankeeda uu socdo mana dhammaystirna laakiin ninkii madaxtooyada sahlaya arrintaas dabcan waa sax inuu ahaa qof la aaminsanaa inuusan wax dhibaataa keenayn oo arrimo shaqo u iman jiray madaxtooyada isna gacanta lagu hayaa baaritaanna waa lagu wadaa baaritaankana isagoo weli aan dhammaystirmin waxay la tahay inay tahay inaysan fiicnayn inaan ka hordhaco laakiin arinta muhiimka waxay tahay shacabka soomaaliyeed shaki kuma jiro in waxyaabo fara badan oo dib u habeyn lagu wada dalka inay jiraan oo ay ka mid tahay sidii loo sixi lahaa xataa arrimaha garsoorka iyo cadaaladda oo qayb ka qaadanaya inay shacabku ay gacan ka geystaan amniga ama khaladaadka jira iyo dhibaatooyinka jira ay soo bandhigi karaan arrintaasna dabcan waa ay socotaa waxaan rajeynaynaa inay guul ku dhammaan doonto laakiin waxaan aaminsanahay in aanay ahayn mar kasta haddii qof shacaba uu gudbiyo khatar iman karta oo qof al-shabaaba uu maleegayo inuu naftiisa ku weynayo aniga khatartaas runtii ma arko siyaabo kale oo fara badan oo qofka loo xifdin karo sirtiisa iyo waxa uu usoo gudbiyey maaragtay waxyaha amniga ayaa jiri karta marka si mas-uuliyad maaragtay wada jirta haddaan wax looga qayb qaadan way adag tahay waxaan rabaa marka inaan hal tusaale usoo qaato inoo soo koobayo waxaan shacabka soomaaliyeed waxaan ula jeedaa waxaa ugu horeeya oo kalsooni laftirkiisa uu heli karo ama uu nolol heli karo waxay tahay markuu fahmo in isaga iyo dowladda ay shaqo kala dhexayso
haddii wada shaqayn dowladdu shacabka ka heli lahay ma isleedahay xaaladda meeshay taagan tahay way ka yara ronaan lahay aada iyo aad baan arrintaa ugu kalsoonahay haddii wada shaqayn ay dhex marto dowladda iyo shacabkeeda arrintu inay inta ka fiicnaan lahayd laakiin waxaan rabaa kalsoonida la sheegaya shacabka sidee lagu heli karaa waa su-aal weyn oo loo baahan la taabto wey kalsoonida shacabku waxay rabaan horta meesha waa inay jiraan cid lagu kalsoonaan kara waa inay jirtaa marka kalsooni la bixinayo cid lagu kalsoonaan kara waa inay jirtaa dowladdu waa inay muujisaa wax ka badan afka iyo maarata saxaafadda lala hadlayo wax baractical oo xafiisyada la joogo oo dowladdu ay fadhiso waa in laga arkaa anuu haddaan wasiir ahay oo aan doonayo inaan gruub yar ama reerkayga inta muhiimkaa xubnaha u dhiibo dadkana cadaalad afka aan uga sheego soddon sanoo khibradahaan qabnaa soomaaliya waxaa dowladda iyo kala fogeynayaan shacabka waa taarikhdaas historigana dhex taallo wey historiga dowladdu waa inay u muuqataa wax la aamini karo waa ina muuqataa horta waa inay bedeshaa dhaqankii dowladnimo soomaaliya waxla u qarribay haddaanay taa bedelin shacabku way sii fogaanayaan rajo kamaba qabaanba in dowladu jirto waxay ka aaminsan yihin ninka wasiirkaah xafiiska inuu leeyahay kii madaxweynena waan ognahay shacabkeenna waxay wada qabaan kii madaxweyne noqdaa inuu asagu cidiisa u daninaya dantiisa ilaa bersebshonkaas ummadda laga saarana dowladnimada soomaaliya way fogtahay amnina ma jiri karayo
watuu hadda ridwaan xusey in isbedelo ay dhaceen isbedelada dhacay maxay kusoo kordhin karaan xaalada ammaanka magaalada muqdisho tusaale ahaan taliyayaal baa la ceeriyey kuwa cusubaa la magacaabay wasiirkii amniga sidoo kale la magacaabay oo tan iyo bishii may eh, xilkiisii uu banaanaa maxay arrimahaasoo dhan kusoo kordhin karaan
waa mahadsan tahay runtii marka la eego een, wasiirka amniga hadda een, dadka soomaaliyeedna waa ay yaqaanaan Ah, waa qof khibrad iyo aqoon durugsan u leh arrimaha ammaanka oo la aaminsan yahay inuu runtii wax weyn ka tari karo ama uu qeyb ka qaadan karo sidii looga hortegi lahaa ah, argagixisada iyo waxyaabaha ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo iyadana runtii ahmiyad leh in taliyayaasha nabad sugidda iyo bilaysku laftirkooda eh, ay wax weyn kusoo kordhin doonaan arrimahan marka la eego khibradda ay haystaan iyo marka la eego sida ay daacad uga tahay in isbedel dhab ah ay maaragtay ku hogaamiyaan dalkan Een, kuma ekaan doonto oo keliya dhowr qof dabcan arintan sidaad la socotaba isbedelku waa uu soconayaa waxa uu gaarayaa ilaa taliyayaasha hoose oo waxa uu yahay mid si guud la rabo in eh, loogu muujiyo hufnaanta iyo shaqada eh, la doonayo inay dhammaan waxyaha amniga ee dalka soomaaliya ay ay runtii u istaagaan markan eh, shaqo iyo howl cusub oo dardar leh oo qayb ka qaadan karta amniga dalka iyo amniga shacabka soomaaliyeed iyo amniga mas-uuliyiinta intaba Een, isbedelada dhacay xildhibaan cali nuur maxay soo kordhin karaan Een, xaaladda ammaanka magaalada muqdisho sidee lagu nabadeyn karaa
isbedelada dhacay hadda haddii aan aniga dib u fiiriyo waxay iigu muuqataa isbedelo ujeedada loo sameeyey ay tahay in eh, gabaad looga dhigto ceebtii iyo fashilkii dhacay oo dhacdooyinkii hadda u dambeeyey ah waayo in la bedelo een, madaxda ugu sarreysa ee hay-adaha amniga ah eh, inay isbedel iyagu la yimaadaan xataa waqtigay qaadanaysa hadday madaxda qaranku u aragtay in isbedelo loo baahan yahay noocaas ah eh, ay hadda dareemeen waxay ahayd horta markay magacaabayeen kuwa inay ka fiirsadaan haddii ay magacaabeenna muddadii yareed ay xilka soo haayeen inay arkaan in fikradii ay la yimaadeen iyo barnaamijyadii ay la yimaadeen ay shaqaynayaan in shaqada lagu sii haayo haddayan wax barnaamij la imaan ama kusii hayn shaqada mar hore laga qaaday ahayd balse iyadoo dowladda ay mar dhinacna nooga sheegayso waa waa la difaacay mataqaana fashilaad baan samaynay waa la fashilale haddana la leeyahay madaxdii sare ee ee hay-adihii amniga ah la bedelo waxay ka turjumaysaa macnaha dowladda xataa siyaasadeedu inaysan ay jaha lahayn ka turjumaysaa waxay ahayd inay samayso een, horta bal in la baaro khaladaadkan siday ku dhaceen ilan wax hal mar dhacay ma aha hal mar dhac hadday tahay waxaa la dhihi lahaa wax shaqo nagu cusub waa dhowr mar oo kala duwan ayay waxay ku guulaysteen ee, nimanka nabad- nabadiidka ah inay falal noocaas ay geystaan sidee u dhaceen dhacdooyinkaas maxay ahaayeen maxaa laga bedelay dhacdooyinkaas ilaa hadda waxaan aragnaa jidadka intaan soconno waxaan aragnaa baabuur ay askarka buuxdo oo oo uniformka ciidanka gashan oo jidadkii laysku baaraya ama meelihii checkpointska ay yaaleen iska gudbaaya iyagoon lala hadlin weli waxaa jira dhaqankii ahaa ninka qoriga wata inuu dhulka isaga xukumo ayaa weli dhaqanka jira iyadoo loo jeedo inay ciidan yihiin oo ama wax ciidan u eg yihiin ay iska gudbaan waana ognahay in waxa soo weeraray ama falalkaas dhan sameeyey inay dad ciidan isu soo ekeysan yihiin maxaa loo garan la'yahay marka in ciidanka laftigiisa la hubiyo ee, hub dharkan iyo hubka ay ku ku dagaalamayaan hubka meeluu ka yimi ma naqaan laakiin dharka ay ku daba- dharkii dowladda waa marka shaki wada shaqayn maa jiraa isleeda ma qabo shaki laakiin waxaan qabaa dabacsanaan ah cidda mas-uuliyaddaas loo dhiibay hoose ee, ama ilaalisa mataqaanaa saadka ilaalisa ama qalabka ilaalisa inayn shaqadoodii sida la raba u gudanin laakiin in un la bedelo ee, mataqaanaa madaxda sare la bedelo waa waxa oo loo ekeysiinaya inay dowladdu waxqabad la timid laakiin ma qabaan inay hadda waqti xaadirka wax badan ka bedeli karto Een, xilsi bare isbedeladii dhacay maxay soo kordhin karaan ma kaga filan tahay dowladda in tallaabooyinkaas ay qaado maya wax badan anugu ka filan maayo inay soo kordhiyaan sababtoo ah hal nin oo meesha laga bedelay waa suurtagal dadku waa ku kala khibrad badan yihiin amniga ninnin wuu ka fiicnaan karaa oo laakiin digirihii yar buu dhaafi karaa halkii kii hore joogay inta bayskan aan dhex taagannahay xaaladan guud intaan ku jirno qof la bedelay waxba kama bedeli karo midda kale shacabkeenna horta shacabkan baan rabaa inaan hal mar kelmad idhaahdo waxay tahay shacabkeennu waxaan dowladdan dadkii adinkeedin ka soo baxay shacab weliba wuxuu helaa dowladdiisa horaa loo sheegay waa adinka wey adinka iyo fikra- fikradaha aad qabtaan bay dadkaani matalayaan wixii aad ku soo xulateen adinka garanaya ayagidii bayna fulinayaan marka shacabku adinku horta isbedelku ha idinka yimaado oo ogaada ilaa aad isbedeshaan oo codkiina si mas-uuliyada u dhiibataan waxaana way jirayaan oo madaxdiina weye adinkaa keenay ama odaybaa soo doortay ama reer dhanbaa keensada si unbuu meesha ku yimid qofkan iskama imaan marka wixii aa keensta waa jasahiinna waxaan dhacayaa ilaahayna wuuba sheegayo ummadda ma marka iyagu isdulayaan baa alla dulayaa marka inaan shacabku uusan eed la-aanayn horta shacabku ha ogaado baarlamaankuna iyaguna waa waaxda saddexaad weeye oo aan jeclahay inaan iyagana wax ka taabto aad bay dowladda u dhaliilaan u dhaliilaan u dhaliilaan nin xildhibaana oo constituency uu ka yimid oo uu matalayay aan dowladda ku soo xiri karinin oo haddana afariyolabaatanka sax idaacadda taagan wasiirkii lakeenaba ku dhegan oo broblem baa jira an waxaan qabaa hadduu baarlamaanku uu satal ahaan lahaa oo dad lasoo ururiyay lahuba ahaan lahaa madaxda soo baxaysa xataa waxay noqon lahayd madax macquul meesha ka timid bu ayadan qabaa oo la rabay aasaaska in laga habeeyaba baarlamaankageed in laka hubiyo xulitaankooda waa maadsantaa gabagabadii dooda ayaynu soo gaarnay ansiiyo ridwaan ugu dambeyn qorshe lagu nabadeyn kara magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka dowladdu ma haysaa
aad baa umahadsan tahay marka hore intaanan taas u gudbin waxaan rabaa inaan runtii u mahad celiyo xildhibaanka iyo walaalkayga kale xirsi waxaan shaki ku jirin in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay mar kastaba waxa dhaliilaha ah iyo waxa talooyinka ah ay u aragto runtii arin muhiima waana qayb ka mid a in dabcan laga qayb qaato dalkan iyo dibudhiskiisa iyo dib u heshiisiintiisa intaba marka waxaan rajeynayaa dabcan waxyaabaha soo noqnoqday shacabku ay aaminsan yihiin ama ay xildhibaanadu naga aaminsan yihiin in isbedel deg deg ah hadduu ilaaha idmo ay ku dhici doonaan oo wax laga qaban doono ama ha ahaato istraatiijiyadda dhinaca amniga ama ha ahaato midda siyaasadeed ama ha ahaato midda bulshada la doonayo in ay laftirkooda qayb uga qaataan arrimahan amniga iyo soomaaliya inay hore u socoto haddii aan taas ka soo gudbo su-aashaadiina aan usoo noqdo waxaan u malaynayaa inay su-aashaadu ahayd maxaa wax laga qaban doono yani qorshuhu muxuu yahay qorshaha runtii aad iyo aad u ballaaran yahay oo hadda inta kuma soo koobi karna inaan sharaxno laakiin dadaallo xoogan ayaa si wadajir ah u socda oo amniga ah oo siyaasadda ah oo dib u heshiisiinta ah oo garsoorka ah oo maaragtay nidaaminta hay-adaha dowladda ah oo ah sidii kor loogu qaadi lahaa xataa tayada ciidanka oo looga dhigi lahaa ciidan u qalma inay amniga dalka sugaan inay amniga dadka sugaan waxyaabahaasoo dhan runtii waa qorshaha socda waxaan rajeynaynaa inaan ku guulaysanno hadduu ilaaha idmo dadka soomaaliyeed iyo cid kastana waxaan rajeynaynaa inay qayb ka qaadato sababtoo ah dadaaladaas kala duwan ee xukuumaddu ay waddo haddii aan gacan aan looga helin cid kasta waxaad moodaa in gaabis uu iman karo marka waxaan rajeynayaa in si wada jir ah qorshayaasha kala duwan ay isbedel u abuuri doonaan hadduu ilaah idmo wax ka duwan dowladda oo aad samayn lahayd xildhibaan cali nuur ma haysaa haddii aad joogtid booskaas waay horta waxaan wax yar hal kelmad ka leeyahay dhaliisha loo soo jeediyey baarlamaanka baarlamaanku ma dhaliilaca waa sax iyaga laftigood qayb ka mida mas-uuliyiintu ay ka yihiin balse waxaan sheegaynaa ciidanka oo kale markaan jidadku ku aragna waxayna yidhaahdaan oo anagu saddex bilood lacag ma qaadani afar bilood lacag ma qaadan markaan ansixinaynay bajetka dowladda ansixinaynay wasaaradda gaashaan anaga waxaan u ansixinnay bajet oo iyagu keensadeen oo ay caddeeyeen mataqaanaa inay ciidankoodu intaas u baahan yihiin xisaab celin markaan weydiinana waxay noo sheegaan in ciidanka lacagtooda la siiyo la bixiyo waxba aan jirin ciidankana wuxuu leeyahay lacag ma jirin meesha marka mushaaraaana kacabanaya taas marka waxay caddaynaysaa waaxda fulinta ama xukuumadda siduu u yaqaano inay ka gaabiyeen howshaas ama ay weli aysan sidii la rabay ugu shaqeyna ciidanka marka ogaada shacabka soomaaliyeed baarlamaanku shaqadiisa waxwaaye go-aanadii shuruucdii wadanka lagu wadi lahaa soo saaraa fulinteedasa waxaa iskale xukuumadda haddii aan usoo noqdo marka maxaa isbedelo loo baahanya waa sahlan tahay dowladnima annaga uguma horreyn adduunka dowladda naga horreeya jiro soo shaqeeyo ilaa haddana shaqeeyo dowladnimada saddex walxood ay u baahan tahay haddii saddex walxood laysla helo waa hagaagi kartaa tan koowaad waxaa waaye dowlad sideedaba dowlad inay jirto oo hay-adihii dowliga ay jiraan taas waa haysanaa waxaa kaloo loo baahanya shuruuc inay jiraan oo kala haga dowladdaas iyo tan saddexaad oo ugu muhiimsan oo accountability waxa afka qalaad lagu yidhahda ama mataqaanaa dabagal in sharcigaasi ciddii ku xadgudubto dariiqay lahayd la marsiiyo inta taasa tan u dambaysa aad u maqan shuruucdii waddanka waxbaa noo qorqoran sidii rabna nooguma qorna weli waa ku jirnaa shaqaynteedii laakiin in shuruucdii la raaco ayaa ayaa qaldan sharciga waa la sameeyaa lama raaco baarlamaanka doodiisa waa leeyahay eediisa shuruucdii sidii la rabay xataa uma soo saaro runtii waa leenahay eedaas waxay ahayd inay aan dadaalkeennu aan badinay ahayd oon labalaabno ama saddex laabno sidii la raba uma shaqeyna laakiin shuruucda yaroon soo saaray laguma shaqeeyo tusaale dhow waxaa kugu filan sharcigii loo soo saaray in lagu dhiso maamulada dalka waa jiraa sharciga ilaa madaxweynaha waasixi waa sharci xeer jira waa maanta in lagu dhaqmo u baahan cid ku dhaqantana male dowladdaba gashana male waxaa ka mida marka qaladaadka noocaasa ah la galaya ayaa waxaa ka mid a inay dowladdu xukuumaddu ay dabacsanaan badan la timaado waxaan ka rajaynaynaa marka xukuumadda inay iska ilaaliso dabacsanaantaas
dadka soomaaliyeed dowlad wax yar bay ka garanayaan ama dowlad fiican baysan arkin ama dad soo koray oo hadda dhashay oo soo hana qaaday bay u badan yihiin waxaa loola baahan yahay dowladda horta inay hadasho oo si education wax la yaraha qabato oo ay dadka u sheegto xuquuqda ay dowladooda ku leeyihiin iyo ayaga waajibaadka laga rabo iyo siay ugu hoos noolaan lahayn hay-adaha duuliga in la baray u baahan yihiin dowladdu inay aamusnaata maaha macnehedu barnaamijkii faaqiidaada toddobaadkana intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan u mahad celinayaa ka qaybgalayaasha barnaamijka afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli xildhibaan cali nuur boodaaye iyo xirsi yuusuf barre agaasimaha dib u heshiisiinta wasaaradda cadaaladda intaynu ku kulmi doonno doodan mid la mid ah sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay mahadsan tahay waryahayaga magaalada muqdisho saynab abuukar oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka magaalada muqdisho kusoo diyaarisay halkaadse kala socoteen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim iyo galab jimco ah oo wanaagsan